bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal barayse faylaha ka dhowaada qodobada warkaani hiraamna muunku doorkorona idaacadda raadiyo baydhabeasinhayta dhugunsadayaal hay-adaha qaramada midoobay oo ku hadalay dadkii lahaa kuraafi magaalada laasacaano ood oon badanay dad deegaanada koonfur galbeedha ku jeeda mas-uul sare oo ku tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan degmada kaaxda ee gobolka banaadir oo shooq saddex qof shacabe ka dhaawacay degmada xaaladka casanaa iyo welilu ku dareemaha iyo deegaano ku tirsan degmada gurcelo ee gobolka galgaduud qaar kumada odayaasha dhaqanka oo ku jeeda deegaanadaas oo shirjiraadka qobodii magaalada muqdisho oo ku hadlay xaaladda dhabta ee gurceel iyo sheekh shaakir oo farmingandirang wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya oo ku qaybgalay shirka midooda afrika oo kursocda magaalada adisababa ee waddanka ethoobiya akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal weliba kumida qof lakaeedayay dalka xildhibaan ku tirsanaya baarlamaanka u k oo gacanta laka dheki iyo ra-iisul wasaaraha suudaan oo hasaari dhibaatada dalkaas ragaadadii fayladhugunsadayaal weliba hiraamnimo sabtaw taariikhda milaadiga weliba ee ka beegantaa tumiiltabili tubanaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasee weliba hayna qodobada iyo warkaana hiraamnimo muunku door koronay haddana ka dhowda dhugunsadayaal warkii hiraamnimo faahfaahsan dhegaystayaal hay-adda qaramada midoobay hay-adaha qaramada midoobay welibay oo xaqiijinaa in dad laha kumusaafuray magaalada laasacaanood iyo nawaaxisho iyo hadadeereen ku dhowaad todoba kun laba boqol iyo konton qof xafiiska qaramada midoobey on qaabilsan xiriirinta arrimaha bini-aadinimada iyo warqoraal oo kooban weliba uusa ka xaqiijiyay in labaatiyo afar qoys iyoona laha ku saari deegaano ku tirsan buuhoodle waana la dejiyey qaar kumida deegaano hoosedow degmada siday use sheegay xafiiskaas magaalada ceergaabo iyaana weliba ha kubog taalay in ku badan toddobaatiyo shan qofood oo hadeeri gaalkacyo iyo deegaano kale oo ku tirsan gobolka baay kureeyad markii sida la sheegay mas-uuliyiinta deegaanka dadka deegaanadaas anqobadan ku dhowaad labaati iyo ilaa iyo labaatiyo kowda oktoobar intii oo ku kubhan magaalada warqoraal iyo warkaas weliba la kaxsheegay waa u n oja hay-adda gargaarka ayaa weliba xaqiijiday in ku dhowaad afar boqol qoys oo ku dhowaad afar boqol qoys oo deerow ilaa lama kun iyo afar boqol la ka wargeliyay intii oo ku guuran ceerigaabo ilaa iyo labaatiyo kowda bilo hasaarowka qoysaska qasabka eh iyo weliba welwel badanka abuurtay xafiiska waliba laka sheegay warbixinta in dadka lahaa bura kiciya ay in dad lakulama hayaan dhibaatooyin shal gadiisan xitaa qaar kumida welibayo shal waayahana eheladiyo iyo owlaadiyo dhalan warbixinta weliba laka tilmaamay in ka qaran midoob ahaan arrintaasi oo ka horjeesanyiin dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya welibaye si foolka foolan cambaaraytay tallaabada xukuumadda somalilan iyo hakasaartay dadkaha kujiyada koonfur galbeed taasi oo dowladda ka tilmaantay bini-aadinimdal ku baxsan balse mas-uuliyiinta ammaanka somalilan weliba difaacana tallaabadaas ay qaadeen mas-uul ku tirsan maamulka degmada kaxda iyo saddex qof oo shacaba weliba ka dhaawacay degmada cabdiwahaab sheekh maxamed macalimu oo ay guddoomiye ku-xigeenka waaxda koowaad ee ligliqita ee degmada kaxda iyo weliba saddex qof ka dhaawacay degmada sida wararkii sida wararkii oo sheegaha in dadka dhaawacyadaas landeersiya qaar kumida weliba laha ku warmahaye in hadda xaaladii caafimaad lakadabiibahay cisbitaalka qaar kalena waliba dadka kalena dadka rasaastaas halali waliba la sheegay in qaar kumid in haano xaaladii oo liidata qof kumida dadkii kusugnayay goobta falka kudhiya iyo idaacaddan xaqiijiyay in mas-uulkaas sadiidaasee qof aan adoogsaday bastoolad uswadadi faahfaahin intaas ku baxsan malin xaqiimaal xaqiijiyo kora taliyaha ciidanka baleyska degmada kaxda macalin faarax iyo gacantaha ka dhakay dambiilahaas walibana ka wareejiyay saldhigga baleyska degmada dharkinley meelas oo ka dareerta su-aal weydiin weli weliba hirina qeybo kumida ganacsiga degmada gurceel ee gobolka galgaduud waryaal waryaalka sugan gurceel yaa idaacaddan xaqiijiyey in ganacsatada uu weli ku obsa qabaan in dagaal foolka foole dhamara ahlu sunna waljamaaca iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ahlu sunna weliba markaas ee iyo hadda markaas iyo la qorsheeyahaye in haddii sida ee qorshahaya xaalka gacanta qoraal dhaafo iyo af in markaas gacanta la silseado doona ciidamada ahlu sunna weliba difaacyo cadag ka samaystana gudaha iyo banaanka degmada gurceel weliba markaas laka wargeliyey in iyo magaalada hofaaro jiang boqolaal qoys oo iniskajara iyo weliba laka waramaha in guriyaalsho ka bugtaaleen iyo oo ka obsa qabaan in korsho ka dagaalamaan lamaada dhina maalmoga lahdhaafi degmada gurceel weliba ku bugtaalay ku dhowaad qoysas badan weliba yonqaxana deegaano kale oo ku tirsan maamulkaas dhinaca kale ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba markaas hadda kusin qaar kumida magaalada dhuusmareeb oo dhaqdhaqaaq xoogan iyo meelaska wadaan qaar kumida odayaasha dhaqanka ee reer gurceel iyo magaalada muqdisho iyoon weliba kuwadana shir jaraayid oyan ku hadleen xaaladda dhabta ee gurceel welibana farmeendirana hogaamiyaha ahlu sunna waljamaaca sheekh shaakir cali xasan oon ka baaqeen in magaaladaas si nabadowsa ka faaroji
adigana intaasaan kugu soo gaabinayaa waxaan la hadlayaa dadka guud ahaan deegaanka sida wiilashaan hadda qoryaha sita oo mataqaanaa dhufayska ku jira oo dowladda beebayaasha soo wadata ee mataqaanaa cirka laga difaaca lagu dagaalgelinayo walaalayaalow oo adeerayaalow oo awayaalow meeshaas qaatuma seegaan ka raaca haddaad saaka noolaataan oo shaakir oo dalka dhan qabsada alif layni siima shilan layni siima naaga layni siima waagii shaakir meesha joogay naagaha kuwii qabay hal cunug ka ulaa waa kii furay waa u biili waaye ridiyo ka watay xoola ma leh biil ma leh waagi uu ka tegayo kuwii ka tegay daraja lagu gaaray waa kuwa ilmahooda naagana waa guursadeen naagahoodana waa soo ceshadeen darajana waa loo xiray baabuuray cadcaday wataan waa laga raysta baroorda ka taga meesha gurigeenna aada dowladda haddaa la shaqaysaydaan waa taasaa way ka soo horjeedaa haddaad ciidan rabtaan qorta haddaad coday tihiin lacag u doonta dowladdu waa lankala hadlaa ka baxa meeshaan waxaan rabnaa horta marka koowaad inaan adduunka iyo soomaaliba u caddayno maamulka galmudug ka jiro oo axmed cabdi kaariyo qoorqoor uu madaxweynaha ka yahay haddaan nahay odayaasha cayr gaar ahaan odayaasha reer ayaanleh waan taageersannahay waana ayiidsannahay waana garab taagannahay waana maamul si sharciya lagu doortay doorashuu ku yimid xoogna kuma imaan qora caaradiisna kuma imaan marka waxaan rabnaa cid allaaliya ciddii rabta inay dunida maamulkaas oo rabta inay mataqaan baabi'ido inaan nira ka jooga ka jooga hadday culamaa udiinka yihiin ahlu sunna hadday yihiin cid kale uma ogolin ninkaa odagaa wakti ayuu leeyahay wakhtigiisaas waxaan rabnaa in loo tixgeliyo oo wakhtigiisa si nabadgelya uu ku dhammaysto raashaana waa wareegto birito raggaan meesha fadhiya u imaanaysaa marka maanta haddii laga carqaladayo asaga maalin kasta ninaa laga carqaladayna ma aqbali karno mana la yeeli karo maantana maalinteedii ma aha weliba nin culummo ah oo ahludiina iyo dad culummo sheeganayo inay dad noocaas oo kale ahoo marasa inta dul yimaadaan colaad ku furaan danahooda gaarka iyo maslaxadooda gaarka iyagoo u danaynayo wax la aqbali kara maaha marka shiikha waxaan leenahay shiikhu qayrlaha ku siiya adigu intii kugu fikira deegaankaas colka aad keenteen iyo qoryaha aad keenteen iyo colaadda aad keenteen naga celiye meel kale u celiye galmudug loogama baahno gurceel loogama baahno taas waxaan ku darayaa nimankii maaragtay mas-uuliyiintii degmada oo guddoomiyihii degmada taliyihii saldhigga oo u diidayay magaaladaas inaan ayagoo isdifaaci kara inaan xabadu ka dhicin ayagana waxaan leenahay aad iyo aada u mahadsantihiin haddii nimankii maaragtay qasabayaasha ahaa ee soo duulay oo degaanka gobolku maaragtay galmudug ay ka degi laadahay dee waa wacad buuxdeene hadday diideen in maaragtay masaalixdii iyo wanaaggii waxaan leenahay awood adinkaa ka badan bulshadii oo dhan aad haysataan
weli dhegaystayaal warkii iyaasi toosa inla dareertan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dowladda federaalka soomaaliya bilaal maxamed cismaan iyo weliba hadalka jeediyey shirka soddon iyo sagaalaad ee caadiga ee golaha fulinta midooda afrika oo ku dareera xarunta ururka midooda afrika ee magaalada addis ababa maalmihii lahadhaafi welibana diiradda laka saaray baahiyaha iyo sidii la xoojii lahaaya caqabadaha markaas teegan iyo sidii markaas garab lan sii lahay dalalka xaaladii liidata ee africa ku tirsan kulanka oo ahaa ikiinka horreeya oo wasiiradaha arrimaha dibadda africa iyo si foolkafool ayna iska aragaan magaaladaas gureed markii adduunyada kafaafi coronavirus iyadoo shirarka inta badan loo qabada jaray qaab fogaan arag eh oo kulamada waxaa dala jiraan wasiirada ajendayaashana la kawaalo jaray ajendooyinkana meelaha kabana ka jaray bilaal cismaan iyo ku hadalay muhiimadii lata in la madaaya dadaal in la madaayay waana dadaal xoog badan la geliya sida la badbaadii lahaya dalalka hooseeya ee africa ku tirsan wasiiru dowlaha iyo weliba saaslimada hadalkii ka sheegayay in la baahanya in la maalgeliyo soomaaliya si lan yaraya raashin yaraanta nafaqa darada iyo in korlanqaad walhasaaroka beeraha soomaaliya ee kiyaala si markaas soomaaliya nagata dambiilo raashinka caalamka welibana ka tilmaamay in arrintaas keliya soomaaliya la kacaabiyi karo in garab la siiya wiilo warkaas sinkukuhayahay dhugun sidayaal heraabnimaadan walibwa idaacadda raadiyo baydhaba magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka shalay weliba towrey laka dilay mudano ku tirsan baarlamaanka britain oo laka magacaabo jari david amas oo daadisaitil lixd iyo sagaal sano jar weliba ku tirsanaa xisbiga afkaarta adag ee laka magacaabo conservative part iyadoo dilkaas laangheri labaatan iyo shan sano jar qof dhalinyare warbaahinta madax banaan ee caalamiga weliba qorahayana in falkaas uu sahay fal argagixiseeh wakaalada wararka reuters oo xigdaasa qaar kumida warbaahinta britain iyo weliba xaqiijeenaa in qofka laangheri falkaas uu saye muwaadin britain laakiin idaacadda ma xaqiijiye korta booli laakiin booliska weli ma xaqiijinin qofkaas iyo asal ahaan meeluusa ku jeeda ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamduug iyo jamaaday shalay weliba xaqiijay qorsho cusub oo laka afjari khilaafaadka siyaasadeed ee dalkaas ku teegan cabdalla xamduug weliba tilmaamay in khilaafka suudaan usharaya lamaadii sana ee uusu dowladdaas hogaamiyay warkii dhegaystayaal isan kula dareertan raadiyo baydhabantan inkeegintanu kulmaan warkunkan lamid ammaan allah